بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد waxaan kusoo jirnay kitaabkii haa nuur اlcuyuun waxaa noo dembeeyey baabkii uu kaga hadlayay sheekhu raximah اllahu tacaala sifaadkii nebi maxamed calayhi الsalaatu wassalaam sifaadku inoo sheegay waxaa ka mid ahaa daliicu اlfami afkiisu waxaa mid waasaca sheekuna ama mucaliquna waa tilmaamay wuxuu yhi wakaanat min asifaat almuxababa cinda alcarab liannaha tadulu cala alfasaaxa afkaas waasaca yani cinda alcarab wuxuu ahaa mid la jecel yahay maxaa yeele qofka afkiisu u wen yahay waxay tusinaysaa inuu yahay qof fasiixa marka cay maysan ahayna waxay ahayd sifo la jecel yahay cinda alcarab wuxuu sheekhu yihi raximah اllahu tacaala asmaauhu salى اllahu alayh wasalam nebiga magacyadiisa magacyada nebiga ayuu halkan kaga hadlayaa sheekhu raximah اllah wuxuu sheekhu yihi wa min asmaa'ihi waxaa ka mida magacyihiisa salى اllahu alayhi wasalam wa min asmaa'ihi salى اllahu alيyh wasalam qaala calayhi الsalaatu wassalaam nebigu wuxuu yihi ana muxamadun anu waxaan ahay muxamed wa ana axmed wa ana almaaxi اldي ymxu اllah by اkfr وأna اxaashir اladي yuxshar الnaas عalى qadamaya أna mحamed anugu waxaan ahay mحamed وأna أحmed anugu waxaan ahay أحmed وأna اlmaaxi waxaan ahay maaxi kii tirtirayey اladي kaasoo ymxu اllaahu ilaahay u ku tirtirayo b aniga sababkayga alkfra gaalnimada وأna اxaashir anugu waxaan ahay xaashir alladii kaasoo xaashirkii kulminayay alladii kaasoo yuxsharu nnaasu dadku la kulminayo calaa qadamaya labadeyda gomadood hoostooda lagu kulminayo wa ana alcaaqib waxaan ahay kii ugu dambeeyey falaa nebiya bacdii nebi igama dambeeyo xadiiska imaam albukhaari imaam muslimba waa soo saareen xadiidkaas wuxuu inoo tilmaamayaa nebiga calayhi salaatu wassalaam magacyihiisa marka muxamed iyo axmed labadaa qur-aanka lagu sheegay ma kana muxamadu abaa axadi min rijaalikum walaakin rasuula allahi wakhatama اnabiyiin marka magacaas inuu leeyahay qur-aanka alla ku sheegay kadalika axmed qur-aanka lagu sheegay mubashira birasuuli yaأtii min bacdi ismuhu axmed marka labadaas magac ayaa qur-aanka lagu sheegay wuxuu noo raaciyey sheikhu wa ana almaaxi waxaan ahay maaxi almaaxi waxaa weeyaan aladi yadhab wayadmaxil bisababihi lkufr sida markaa nebigu inoo fasirayba yani gaalnimadiiba alla igu baabi'inayaa oo nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam markii la soo saaray adduunka gaala haysatay ayib markuu dhimaynayena fii jasiirati alcarab yani markaa dadka ku noolaa afraad kooban dad kooban mooyaane waxay ahaayeen dad muslimiinay ahaayeen marka ilaahay wuxuu ku baabi'ey o ku masaxay gaalnimadii markaa jirtay waxaa kaloo lagu fasira almaaxi yani markaasi maxaa bihi sayiaat man itabaca qofkii nebi maxamed raaca calayhi salaatu wasalaam ilahay wuxuu ka masaxaa dunuubta iyo sayiaadka iyo xumaanaha ayuu ka masaxaa imaamu nawowi raximah allahu tacaala xadiidka markuu sharxayo wuxuu ohanayaa qaala alculamaau almuraadu maxwu lkufri min makkata walmadiina waxaa loo jeedaa gaalnimadaa la masaxayo maka iyo madiina laga masaxaya wasaa'ir bilaad alcarab kadalika bilaada carabta ama wadamada carbeed ayaa laga masaxayaa marka maaxigu saasaa loo jeedaa ayib waxaa kaloo ka mida uu inoo sheegay wa ana alxaashir waxaan ahay xaashir baan ahay isagaa inoo fasiray alladii yuxsharu nnaasu calaa qadamaya dadkii baa lagu soo xashrinayaa yani markaa gomadahayga ayaa lagu soo xashrinayaa sheekha la yidhaahdo alxulaymi wuxuu odhanayaa waxaa loo jeedaa almacnaa anahu awalu man yubcau min alqabri waa cidda ugu horeyso qabriga laga soo saarayo waa cidda ugu horeyso lasoo xashrinayo wa kulu man cadaahu fainamaa yubcauuna bacdah dadka ka dambeeyana dhammaantood kuwa lasoo saaraya dhammaan way ka dambeynayaan marka waa cidda ugu horeysa oo nebi maxamed lasoo saarayo calayhi salaatu wasalaam qabriga laga soo saarayo wa huwa awalu man yadhabu ila almaxshar waa cidda ugu horeysa oo tegeysa meesha dadka lagu soo xashrinayo qiyaamaha ah uma annaasu bacdahu calaa aharih dadkuna markaas waxay imaanayaan gadaashiisa ayay imaanayaan marka macaanidaas waa lagu fasiray dadkii ayaa markaas isagaa ka horeeya xagga baciga oo soo saaritaanka qabriga xagga maxsharka iyo marka la imaanayo qiyaamahana asagaa ugu horeeya cid markaa la keenayo ayib wuxuu kaloo inoo sheegay wa ana alcaaqib caaqib isagaa fasiray falaa nabiya bacdii nebi igama dambeeyo alcaaqib yani waxaa weeyaan waa nebigii nebiyaasha ugu dambeeyey qur-aankan alla inoogu sheegay walaakin rasuula allahi wa khaatama annabiyiin waa rasuulkii ilaahay waa kii lagu khatimay nebiyaasha marka inoo cadeeyey wa ana alcaaqib falaa nabiya bacdii nebi igama dambeeyo wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugan wa ana almuqafi anu waxaan ahay kii raacayay almuqafi min alqafa yani qafaaguna waxaa la yihahdaa yani markaasi qadaadka ayaa la yidhaahdaa wa ana almuqafi waxaan ahay kii markaasi ama jeegada almuqafi kii raacayey nebiyaasha maadaama nebiyaashu asigu uu ka dambeeyey nebiyaashina waa ka horeeyeen marka wuu raacaya almuqafi waa kii raacay bimacnaa mutabic ayaa loo jeedaa waxaan ahay wanabiyu atawba nebigii waxaan ahay towbadda ayaan ahay nabiyu towba ayaan ahay wa nabiyu raxma nebigii naxariistana waan ahay nabiyu towba iyo nabiyu raxma iyo almuqafi waa markaasi magacyo kale oo marka riwaayo kale ay sheegtay wey ayib nabiyu towba yani waxaa loogu magacaabay yani nabiyu towba liannahu akhbara can illaahi tacaala anahu yaqbalu towba wuxuu ka waramay xagga alle ilaahay inuu dunuubta dhaafo anahu yaqbalu towbata can cibaadih idaa taabuu yani markaasi idaa taabuu markay toobad keenaan in ilaahay toobadda uu ka aqbalo addoommadiisa ayuu markaa nebigu inoo sheegay calayhi salaatu salaam ayib oo qur-aanka asagaa lagu soo dejiyey asagaana soo gaarsiiyey qur-aanka saxaabadii buu u sheegay saxaabaduna taabiciintii waa la soo kala naqliyey ilaa markaa anaguna soo gaaray marka asagaa rabbi ka soo sheegay oo ka soo naqliyey in cid u toobad keentaa inuu ilaahay ka aqbalayo toobadda wahuwa aladii yaqbalu towbata can cibaadih wayacfuu can sayiaati yani qur-aanka alla inoogu sheegay waa allaha aqbala alla waa midka aqbala yani toobadda addoommadiisa yaqbalu towbata can cibaadih marka waa nebiyu towba marka wa nebiyu raxma waa nebigii naxariista oo qur-aanka alla inoogu sheegay wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin marka waa naxariista nebigii naxariista weeyaan ayib wuxuu ohanayaa ibnu qayim raximah llahu tacaala fahuwa aladii arsalahu allahu raxmata lilcaalamiin waa kii ilaahay usoo saaray isagoo markaa naxariis ah caalamkao dhan faruxima bihi ahlu lardi kulluhum muminuhum wa kaafiruhum waxaa loogu naxariistay dadkii dhulka ku noolaayoo dhan baa loogu naxariistay gaalkoodii muslimkoodii gaalkoodiiba ama almuminuuna fanaaluu nasiiba alwfara min araxma muminiintu waxay heleen nasiibka ugu weyn xagga naxariistaas wa ama alkufaaru fa ahlu lkitaabi minhum caashuu fii dilih wa taxta xablih wa cahdih ahlu kitaabkiio gaalada ahna waxay ku noolaayeen nebi maxamed calayhi salaatu salaam ballankiisa wa ama man qatalahu minhum huwa wa ummatuhu fainahum cajaluu bihi ila annaar wa araaxuu min alxayaati awiila alatii laa yasdaadu minha ila shidat alcadaabi fi laakhira kuwii la laayey oo dhintayna naxariis buu ahaa gaalada inta la laayey saa ku dhintay ayagoon islaaminna naxariis buu ahaa maxaa yeele hadday sii noolaan lahaayeen dee dembi baa usii kordhi lahaa mar haddii la laayey dunuubtii oo markaasi aan dunuubtii on ku badan ayay dhinteen mar hadday dhinteen dunuubtii on ku badan naxariis baa iyaga u tahay oo gaaladu laftoodu waa kala cadaab daran yihiin xagga cadaabka gaaladu way kala daran yihiin marka mar kastoo qofku cumrigiisu dheeraado xumaantiisu sii badato waa ka dembi badan yahay waa ka ciqaab daran yahay qofka markaasi cumrigiisu marka uu ka kooban yahay khayru nnaasi man taala cumruhu wa xasuna camaluh yani wa sharu nnaasi man taala man taala cumruhu wa khabutha camaluh dadka waxaa ugu xun mid cumrigiisuna dheeraaday camalkiisuna xumaaday marka naxariis buu saa ugu yahay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam marka saa loo eego wa fii riwaayati wa ana almuqafi anu waxaana muqafi kii raacaya nebiyaasha wa nabiyu towba waxaana nabigii towbadda wa nabiyu raxma waxaana nabigii naxariista wa fii saxiixi muslim waxaa ku sugan wa nabiyu lmalxama waxaan ahay nebigii dagaalka ayaan ahay almalxama waa dagaalka iyo qitaalka weeye ayib yani markaasi nabiyulmalxama waxaa loogu sheegay yani waxaa la amray inuu la dagaalamo gaalada la dagaalamo waqaatiluuhum xataa laa takuna fitna gaaladii laaya oo la dagaalama si markaas aan fitno iyo shirki iyo gaalnimo aan loo helin wayakuuna addiinu lilaah diinkuna ilaahay keligii uu u sugnaado fain intahw falaa udwaana falaa cudwaana ila cala aalimiin marka waa nebiyu almalxama waa nebiyu alqitaal waa nebiga gaala la dagaalamayay weeye fi saxiixi markaasi cinda axmed bisanadin xasan aw bisanadin saxiix waxaa ku sugan inuu nebigu yidhi bucudtu bayna yaday saacati bisayf xataa yucbad allahu waxdahu laa shariika lah waxaa layla soo diray qiyaamuhu intuusan dhicin ka hor seef baa layla soo diray seef xataa yucbad allahu waxdah bimacnaa gaalada inaan laayo oon la dagaalamo ilaa markaa ilaahay keligii la caabudo laa shariika lah wajuuci ilaa risqii taxta dilli rumxii risqigiina waxaa laga yeelay rumxigayga iyo warankayga hooskiisa iyo harkiisa ayaa laga dhigay wajucila adillatu wasigaar wasagaaru calaa man khaalafa amrii yani markaas xumaan iyo liidnaanna waxaa korka laga saaray dusha laga saaray ciddii amarka iga khilaafta waman tashabaha biqowmin fahuwa minhum axaadiis saxiixa weeyaan imaam axmed ayaa markaasi soo wariyey marka nebiyu lmalxama saasa marka loogu magacaabay wuxuu sheekhu baraarujiyey xagga hoose waxaa iscaaridaya nebiyu lmalxama iyo nebiyu raxma waa nebi naxariiseed iyo nebi dagaal say isku waafaqaya wuxuu sheekhu waqad yastashkilu wqad yustashkil jamcu bayna nabiy raxma wnabiy malxama aw malaaxim waaa ishkaal yani waxaa yani ishkaal ka imaanaya in lagu jamciyey nebi maxamed alayhi الsalaatu wasalaam inuu yahay nebigii naxariista iyo nebigii malxamada dagaalka wuxuu yihi markaasi khaaabi waxuu soo noqliyay kalaam wanaagsan oo macnihiisu uu yahay ana bachahu salى اllahu alayh wasalam biاlxarbi wالsayfi min wujuhi raxma in lala soo diray nebi maxamed alayhi الsalaatu wasalaam dagaal iyo seef lala soo saaray waxay ka mid tahay wujuuhda iyo dhinacyada markaas uu naxariista ka yahay lianna allaha tacaala jarat caadatuhu fi lumami asaabiqa ilahay waxay ku durarta caadadiisu ummadihii hore annahum idaa kadabuu cuujiluu bilcadaabi almustasil ummadihii hore markii nebiga beeniyaal loo soo diro cadaab baa markiiba lagu halaagi jiray oo ciqaabba markaas samada loogu soo dejin jiray waan la ciqaabi jiray waxbaan lagama tegi jirin dhammaantood ree caad ree hamuud markaa qowmu luud qowmu shucayb quraanka alla inoogu sheegay in dhammaantood markay beeniyeen ciqaabkii u yimid ayb waruximat hadihi اlummatu walam yucajaluu bilistisaal ummaddan waxaa loogu naxariistay inaan loo soo dedejin cadaab bilistisaal dabar gooya dhammaantood ciqaab ku dhacay ummadihii kale ummadihii hore yani markaa kuwan kuma dhicin ummadihii hore alla waa halaagay waxba kama tegin fahal taraa lahu min baaqiya wax ka haray miyaad aragtay marka waa la halaagay dhammaantood lakiin ummaddan waxaa loogu naxariistay inaan ciqaab dhammaantood halaaga mara waaxida inaan loo soo dedejin wa umira bijihaadihim liyartadicuu cala lkufri waxaa nabiga la amray loo soo diray nebi maxamed calayhi salaatu salaam waxaa la amray inuu la jihaado si markaa gaalnimadaasi ay oga haraan wa fii dalika raxmatun daahira kaana waxaa ku sugan naxariis markaa muuqata bimacnaa in ciqaabtii hal mar lagu rido markay nebi maxamed beeniyeen iyo in la yidhahdo la dagaalam dagaalkaasi qaar baa lagu qabanayaa oo dib u islaamaya caruur baa ka mida inta la qabto islaamaya ayib marka ayagiiba anwaaca marka dagaalkaas marka loo eego iyo ciqaab caama in la soo dejiyo waxay naxariistu ku jirtaa in markaasi lala dagaalamo oo qaarkood lasoo qafaasho ay dib u islaamaan oo qaarkood caruur ay ahaayeen oo ay markaasi islaamaan wahaakada taas marka waa agga marka laga eego waa naxariis xaggaa marka laga eego waa naxariis marka malxama inuu yahay nebi dagaal iyo nebi naxariiseed isma diidayaan markaas ayb wa fii saxiixi muslim waxaa ku sugan waa nebiy lmalxama waa nebigii dagaalka wey wa samaahu llahu tacala alla wuxuu ku magacaabay fii kitaabihi alcasiiz kitaabkiisa qiimaha badanna wuxuu ku magacaabay bashiiran bashiir baa lagu magacaabay wa nadiiran nadiir baa lagu magacaabay qur-aanka alla inoogu sheegay inaa arsalnaaka bilxaqi bashiiran wa nadiira yani waxaan kusoo dirnay xaq baan kula soo dirnay xaalaa tahay mid bishaaraynaya waxaad u bishaaraynaysaa bilmuminiin wanadiiran xaalaa tahay mid digaya yaad u digaysaa lilcaasiin wa lilmucridiin kuwii jeedsaday oo xaqa garab maray baad u digaysaa marka bashiir wa nadiir wasamaahu llahu tacaala alla wuxuu ku magacaabay fii kitaabihi alcasiiz bashiiran bashiir buu kugu magacaabay wanadiiran nadiir buu kugu magacaabay bashiiran waa kii bshaaraynayey wanadiiranna waa kii digayey wa siraajan muniiran baa lagu magacaabay siraajku waa nuurka wey iftiinka muniirana waa waxa iftiimaya marka waa isku macno wey siraaj iyo muniir waa iftiin weeyaan wasiraaja muniira qur-aanka alle inoogu sheegay wadaaciya ilى اllahi biidnihi wasiraaja muniira waa iftiin weeyaan oo xaqa uu la yimid iyo sharciga uu la yimid ciddii qaadata ayaa iftiinkaasi nuurka helaysa ciddii garab martana nuurkaasi ma helayso alla wuxuu qur-aanka inoogu sheegay afaman sharaxa allahu sadrahu lilislaam fahuwa calaa nuurin min rabbih qofka ilaahay laabtiisa uu u waasiciya islaamnimada oo islaamka qaadata fahuwa calaa nuurin min rabbih wuxuu ku sugan yahay iftiin xagga rabbigii ka ahaaday faweylu lilqaasiyati quluubuhum min dikri illah hoog iyo halaag wuxuu ku dhacay kuwa markaa qalbigooda uu ka engegay yani markaasi ilahay xuskiisa marka wasiraajan muniiran wey wa ra'uufan raxiiman ilahay wuxuu kugu magacaabay ra'uufan mid markaa turaya raxiiman naxariisanaya oo qur-aanka alle inoogu sheegay fi suurati bara bilmu'miniina ra'uuf raxiim laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uuf raxiim marka ra'uufun waa mid turitaan badan raxiiman naxariis badan weeyaan waraxmatan lilcaalamiin buu alla ku magacaabay raxmatan naxariis lilcaalamiina caalamka oo dhan ayuu naxariis u yahay wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin qur-aanka alle inoogu sheegay kumana soo dirin yaa rasuul allah xaalaa tahay mooyaan naxariis caalamkaoo dhan aada naxariis u tahay wamaa arsalnaaka ilaa ramat caalamiin waraxmatan lilcaalamiin wa muxamedan muxamed baa laggu ayaan kugu magacownay ama alla uu kugu magacaabay muxamadan muxamed buu kugu magacaabay maa kaana muxamadu abaa axadi min rijaalikum iyo muxamadu rasuulu llah ayib markastoo magaciisa la sheego waxaa laga dambeysiya risaalada baa laga dambeysiya risaaladii ayaa laga dambeysiya ayib muxamadan baa lagu magacaabay wa axmedan axmed buu alla kugu magacaabay axmed buu alla kugu magacaabay marka axmedna qur-aankaa lagu sheegay yani markaasi waid qaala ciisa bnu maryam ya bani israa'iila inii rasuulu llahi ilaykum musadiqa lima bayna yadaya min atowraa wamubashira birasuuli yaأtii min bacdi ismuhu axmed waxaan kugu bishaaraynayaa nebi imaan doona nebigaas magaciisu waa axmed weeyaan marka muxamed iyo axmed labadaa qur-aanka lagu sheegay wa taaha taahu kugu magacaabay wa yaasiin yaasiin ayuu kugu magacaabay ayib taaha waxay kasoo yaa laga soo qaadanayaa suuratu taaha awalkeeda taaha maa anzalna calayka alqur'aana taaha iyo yaasiin ayagu markaasi ma asixin ayagu ma asixin sheekh suhayli wuxuu oranayaa yani wuxuu tilmaamay waxaa labadaba soo wariyey sheekha la yidhaahdo albayhaqi kitaabkiisa dalaa'il nubuwa ayuu ku sheegay taaha iyo yaasiin marka yaasiin macnaa asayid yaa sayid bay la macno tahay bay yihahdeen taahana bimacnaa yaa aahir bay la macno tahay marka ama yaa rajul bay la macno tahay taaha ay yaa rajulu maa anzalnaa calayka alqur'aan litashqaa laakiin labadaba ma sugna oo markaasi bayhaqi ayaa soo wariyey laakiin sanad ahaan ooma asixin taaha iyo yaasiintoona wa muzamilan muzamil buu kugu magacaabay wa mudairan mudair buu kugu magacaabay labaduba waxay ku sugan yihiin markaasi waxay ku sugan yihiin laba suura suuraة muzamil iyo suuraة mudair laakiin inay magacyo yihiin ma sugna inay asmaa yihiin nebi maxamed ma sugna suhayli wuxuu yihi laysa اlmuzamilu min asmaa'ihi muzamil ka mid maahan magacyihiisii alatii yucrafu biha yani magacyadii lagu yaqaanay ka mid maahan kama dahaba ilayhi bacdu الnaasi sida dadka qaarkood ay ku tageen wacaddahu fi asmaa'ihi oo markaasi asmaada nebi maxamed ay ugu tiriyeen ka mid maahan wa inama اlmuzamil mushtaqu min xaalatihi muzamil waxaa laga soo dhambasho oo laga soo qaatay xaaladiisii alatii kaana calayha taasoo uu ku sugnaa xiina alkhiaab wakada mudair markii lala khitaabayey oo nebi maxamed waxyo lagu soo dejiyey oo intuu soo cararay guriga khadiijo uu yimid oo maradu isku duuduubay baa markaasi lala khitaabay marka xaalka uu ku sugnaabaa lagula khitaabayy xaalkaasna wuxuu ahaa mid duuduuban oo maro isku duuduubay zamiluunii zamiluunii ama dairuni dairuni idada idada ayuu yihi marka yaa ayuha اlmuzamil qum ileyla ilaa qaliil yaa ayuha اlmudairu qum faandir kan isduuduubayow istaag oo dadka u dig marka almuzamil wlmudair xagga macna waa isku mid waa kii isduuduubayey weeyaan oo marki waxya lagu soo dejiyey oo jibriil uu la kulmay ayuu markaasi guriga intuu yimid ayuu markaa nebigu wuxuu yihi idaboola yaa idada ayuu markaa nebigu sal اla alيه wasalam marka inay magacyo yihiin yani markaa ma sugna sida markaa suhayliba tilmaamay laakiin waa xaaladii uu ku sugnaa markii lala khitaabayey xaalku ku sugnaa ayaa markaas lagu sheegay wacabdan buu alla ku magacaabay cabdan adoon fii qowlihi tabaaraka wa tacaala subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa aladii baaraknaa xowlah subxaana waxaa ceeb ka nasahan oo ceeb ka hufan aladii allaha asraa dheelmiyey bicabdihi addoonkiisa leylan yani markaasi habeen wuxuu ka dheelmay oo laga dheelmiyey min almasjid alxaraami masjid alxaraam oo maka ayaa laga dheelmiyey ila almasjid alaqsaa waxaana la geeyey masaajidkii fogaanshaha badnaa masjid alaqsa ama beyt maqdis ayaa la geeyey marka cabdi baa alla ku magacaabay maadaama cabdi uu yahay waxa weeyaan yani marka maadaama cabdi uu yahay lama caabudayo cabdun falaa yucbad waa markaasi warasuulu fayutabac waa rasuul oo waa la raacaya waa adoonoo lama caabudayo wa cabdallahi buu ilaahay ku magacaabay addoonkii ilaahay cabdan adoon keliya ayuu ahaa cabdan addoon keliya ayuu ahaa wa cabdallaahina wuxuu noqonayaa addoonkii ilaahay addoonkii ilaahay fii qowlihi subxaanah wuxuuna ku sheegay inuu yahay addoonkii ilaahay fii qowlihi subxaana hadalka alle uu yihi subxaanahu ceeb ka nasahnaaye wanahu lama qaama cabdullaahi yadcuuhu kaaduu yakuunuuna calayhi libada alle wuxuu ka warramayey jinkii aan horay usoo marnay qisadoodii jinu nasiibiin nimankii marka halkaa ka yimi jinka ahaa oo nabiga calayhi salaatu wasalaam jooga meesha nakhle la ohan jiray ku tukanay salaadda subax u yimid oo markaa qur-aanka dhegeystay marka alle wuxuu ka warramayaa sifaadkoodii ayuu ka warramaya wa anahu lama qaama cabdullahi waxay ku cadfan tahay awalkii suuradda qul uuxiya ilaya waxaa la ii waxyooday anahu istamaca nafaru min aljini inay dhegaysteen koox jin ah wa anahu wauuxiya waxaa kaloo la ii waxyooday anahu lama qaama cabdullahi anahu shaniye lama qaama cabdullaahi markuu addoonkii ilaahay uu istaagay addoonki ilahi waxaa loo jeeda nebi maxamed sal slam yadcuuhu xaalu markaa tukanayo ay yusalii yani adducaa asalaatu fi luqati adducaa xagga luqada salaaddu waa duco wey ayib xagga yani markaa sharcigana salaaddu waxaa weeyaan cibaadaة ذات أقواaل وأفعاaل مفتتxة بالتكبيir مkتتمة بالتسليم mعa النyة waa عibaado n markaasi u صaaxiiba أقواaل n wa lagu hadlayo iyo أفعاaل wa la samaynayo oo markaasi lagu bilaabayo تكبيir تسليمna lagu dhamaynayo intaana waaa la so nya la socota ayb marka ydcuuhu ay يuصلي للah ilah buu u tukanayay oo markay u yimaadeen jinku nabigu waa tukanaya calayhi salaatu wasalaam isagoo tukanaya ayay u yimaadeen say u dhegaysanayaan kaaduu yakuunuuna calayhi libada waxay ku sigteen inay dusha ka fuulaanba say u dhegaysanayaan waata yani marka qisada lagu sheegay fii suurat yani markaasi suurat axqaaf lagu sheegay aakhirkeeda ayagoo marka is-aamusiinaya ayagoo is-aamusiinaya dhegeysta dhegeysta dhegeysta hawaid sarafnaa ilayka nafara min aljin yastamicuuna alqur'aan ayib falama xadaruuhu qaaluu ansituu dhegeysta marka cabdullaahi waxaa loo jeedaa waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam addoonkii ilaahay wey marka waxaa lai waxyooday anahu shaniya lama qaama markuu istaagay cabdullaahi addoonkii ilaahay isagaa markaas loo jeeda nebi maxamed calayhi salatu salam markuu istaagay yadcuuhu yani xaalu markaa tukanayo kaaduu waxay sigeen jinkii yakuunuuna inay ahaadaan yani libadan kuwa markaasi mutaraakimiina kuwa isdul fuulfuulay calayhi korkiisa xaal ay ku sugan yihiin wanadiira mubiinan baa alla ku magacaabay wanadiiran mubiina mid digaya nadiir mid digaya mubiinan markaa nadiir digitaankiisu uu cad yahay nadiiran mubiinan fii qowlihi jala hanaauh waxaan lagu sheegay fii qowlihi alla hadalkiisa jala hanaauhu ammaantiisu way weynaatay alla uu sheegay waqul inii ana nadiiru mubiin ayib waqul waxaad dhahdaa inii ana inii anigu ana anigu annadiiru baan ahay kii digayey almubiinu digidiisu ay caddayd ayaan ah waxaa kaloo yani ku sugan axaadiista fi saxiixi fi saxiixi fi saxiix albukhaari nebigu inuu yidhi inii ana nadiiru lcuryaan waxaan ahay kii digayey oo weliba curyaanka ahaa curyaan waa midka qaawan weeye oo carabtu dhaqan bay lahaayeen marka qofku uu ka digayo waxyaalo yani markaa halis ah markuu ka digayo tumalada iska yani markaa iska bixiyo ayuu markaasi marada intuu iska bixiyo saa u wareejin jiray marka ninka noocaasoo kale ah waa nin markaa ka digay wax halis ah marka nebigu wuxuu leeyahay ninkaasoo kale ayaan la mid ah bimacnaa wax halisa idinkaga digaya waxaasna waxa weyan waa cadaab cadaab daran weeyaan inii markuu u yeeray maalintii yani markii uu yani u yeeray maalin maalmaha ka mid ah oo uu yihi ya yan waa sabaaxa waa sabaaxa waa sabaaxa waa wareey markuu yihi oo isugu yimaadeen ayaa wuxuu yihi waxaan idinkaga digayaa cadaab daran baan idinkaga digayaa waa markuu odhanaya abulahab tabban laka saa'ir alyowm alihaada jamactana yani halaagha kugu dhacee ma waxaanaad markaa noogu yeertay faanzl allahu tacaala tabat yada abi lahabi watab ma agnaa canhu maaluhu wma kasab marka nebigu waa annadiir اlmubiin mowdacan wuxuu ku sheegay inii ana nadiir اcuryaan waxaan ahay mid digaya oo weliba qaawan kaasaan la mid ah wamudakran buu alla ku magacaabay mudakir mid markaasi waaninaya fii qowlihi yani marka waxaa lagu sheegay mudakir inuu yahay fii qowlihi hadalka alle taqadasat asmaauhu magaciisu iyo magacyihiisu yani barakadoodii baa badataye alle wuxuu ku sheegay aayaddan inamaa anta mudakir inamaa anta adigu waxaa tahay nabi maxamedow calayhi salaatu salaam mudakirun mid wax waaninaya ayaa tahay ayib mowduc kale wuxuu noogu sheegay wadakir faina dikraa tanfacu lmuminiin waani waanadu waxay anfacaysaa muminiinta ay anfacaysaa inamaa anta mudakir waqad dukira hayru dalik yani markaa waxaa la sheegay magacyaha hadduu inoo sheegay kuwaan hayna waa la sheegay wa akharu hadihi اlasmaa sifaatun badanka magacyahana waa tilmaamo iyo sifooyin weeye kadib sheekhu xagga hoose wuxuu inoogu sheegay tacliiqa hoose culimmadu inay markaa baabkan inay aad ugu dadaaleen waqad ictanaa kaiiru min alculamaai bijamciha ayib culimmadu waxay ku dadaaleen inay jamciyaan magacyihii nebi maxamed calayhi salaatu salaam wa miman afradaha bitasniifi alcalaamatu ibni dixya fi kitaabihi almustawfa kitaab buu ka qoray almustawfa uu bixiyey walimaamu suyuuطiyu fi kitaabihi albahjaة اlbahiya sakhaawi kitaabkiisa alqowl اlbadiic uma jamaca kula dalik uma jamaca kula dalika wakhtasarahu waxaas o dhan waxaa soo aruuriyey oo soo koobay alcalaamaة الnabhaniyu fi kitaabih alasmaa fi ma lisayidina muxamed salى اllahu alayh wasalam min alasmaa ayuu ku soo aruuriyey uma nadama dalika kadibna gabay buu ka dhigay fi axsani اlwasaa'il fi nadmi asmaaءi الnabiyi اlkaamil xayثu awsalaha ilaa wuxuuna gaarsiiyey sideed boqol afar iyo labaatan magac ayuu gaarsiiyey laakiin in badanoo ka mid ah iskuma waafaqsana in badanoo ka mid a iskuma waafaqsana oo markaas ama waxaa la ohanaya waa sifo ama maba sugnaba ayaa la ohanaya wuxuu sheekhu yiri raximah اllahu tacaala akhlaaquhu sal اllahu alيه wasalam nabiga akhlaaqdiisii wa min akhlaaqihi sal اllahu alيه wasalam waxaa ka mid akhlaaqdiisii waxaa ka mid ah waxaan soo socda su-ilat caaishatu radia allahu canha caaisha la weydiiyey can akhlaaqihi nabiga akhlaaqdiisa calayhi salaatu wasalaam faqaalad waxay tihi kaana khuluquhu lqur'aan akhlaaqdiisu qur-aankay ahayd bimacnaa qur-aanku wuxuu farayana waa samayn jiray wuxuu ka reebana waa ka hari jiray yaqdabu waa caroon jiray liqadabihi caradiisa wayardaa waa raalli noqon jiray liridaahu raalli ahaanshihiisa yaqdabu liqadabihi wayardaa liridaahu wuxuu ku fasiray manaawi wuxuu yihi kulu makaanin jaaa fiihi gadab اllah fahuwa gadbaanu liajlihi meel kasta oo qur-aanku ay ku timid ilahay inuu carooday nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa caroon jiray arinkaa uu carooday alle dartiisu asna u caroon jiray marka yaqdabu liqadabi wayardaa liridaa wuxuu yihi wayardaa bima radaahu lqur'aan bima yardaahu lqur'aan wuxuu ku raali noqon jiray qur'aanku wax uu ka raali noqdo wayataadabu biaadaabihi aadaabta qur'aankana yani markaasi waa ku camalfari jiray waa la imaan jiray wayatakhallaqu biakhlaaqih akhlaaqda wanaagsan oo qur-aanku inoo sheegayana nabigu akhlaaq buu ka dhigan jiray wayaltazimu awaamirahu wuxuuna laazimi jiray awaamirta ilaahayna waa laazimi jiray marka saasuu ku fasiray manaawi yani markaa sharxa alfiyada marka kaana khuluquhu nabigu akhlaaqiisu waxay ahayd alqur'aan qur-aanka ayay ahayd yaqdab waa caroonayey liqadabihi caradiisa oo meel kastoo yani markaa qur-aanka ay ku timid ilahay inuu carooday xumaan markaa uu ka carooday la sameeyey nabiguna waa u caroon jiray calayhi salatu asalaam wayardaa waa raalli noqon jiray liridaahu raalli ahaanshihiisa walaa yantaqimu linafsihi naftiisa ooma aragoosan jirin walaa yantaqimu linafsihi naftiisa ooma aragoosan jirin walaa yaqdabu laha ooma caroon jirin ilaa an tuntahaka in la jabiye mooyaane xurumaat ullaahi ilaahay maxaarimtiisa mooyaane fayaqdabu lilaahi markaasuu ilaahay dartii u caroon jiray calayhi salaatu wasalaam waidaa qadaba markuu caroodo sal allahu alayh wasalam lam yaqum liqadabih ay lam yuqaawim axadun qofna iskama caabin jirin liqadabihi caradiisa ayib halkan wuxuu inoo sheegaya sheekhu raximah اllahu tacaala nebigu markuu caroodo calayhi الsalaatu wasalaam ooma caroon jirin yani markaa naftiisa wax loo geystay qof dhib u geystayna kama aaragoosan jirin ayib laakiin nebigu wuxuu ka caroon jiray in sharciga ilaahay meel lagaga dhaco hadduu arko sharciga ilahay oo lagu dhacay markaasuu nebigu caroon jiray wuxuu yani markaas markii loo sheego arrin baa la sameeyey arrin noocaasi waxaasaa la sameeyey markaasuu nebigu caroon jiray calayhi الsalaatu wasalaam caaisha radi allahu canha ayaa waxay u sheegtay niman markaa yidhi bariira gabadhii la ohan jiray waan xoreyneynaa yani waan xoreyneynaa oo waan kitaabeynay kitaabad waxaa weeye addoon qofka addoonkiisa inuu yihahdo xoola ii keen waan ku fasaxayahay marka bariiro addoon ahayd oo qolo marka addoon u ahayd ba waxay ku yidhaahdeen waan ku kitaabeynay xoolaha noo keen waa ku sii dayneynaa fasax baa tahay ayib markaad dhimatana dhaxalkaaga annagaa leh ayib waxaan la yaqaanaa qofka addoonkaa oo la xoreeyey cidda xoolaha ka bixisay ayaa yeelanaysa welihiisa oo marka uu dhinto dhexlaysa marka caaisha radi allahu canha waxay u sheegtay nebiga calayhi salatu wasalaam nimankii bariira xoreeyey caaisha ka bixisay markaasi lacagta iyo wixii marka lagu xoreeyey inay yidhaahdeen bariira waa xoreynay oo waan kitaabeynay waxaana annagaa yeelanayna walaageeda nebigu marka arrinkaaba ka carooday saaihu ka istaagay wuxuu maa baalu rijaali yashtariطuuna shuruuطa laysa fi kitaab الlah kulu sharطi laysa fi kitaab الlahi fahuwa baطil wain kaana miata shar marka nebigu calayhi الsalaatu wasalaam marka loo sheego wax sharciga khilaafsan ama n markaa qof inuu sharcigii garab maray nebigu waa ka caroon jira alayh الsalatu wasalaam laakiin asaga naftiisa wixii loo geystay waxba kama soo qaadi jirin walaa yantaqimu linafsi nafsi ooma aaragoosan jirin walaa yaqdab اllaha ooma caroon jirin waxaana ku tusinaya dhibkii loo geystay yani mandheer baa madaxa laga saaray yani markaa waa la sixray yani markaasi waxaa loo geystay dhib fara badan oo ninkii sixray weliba waa loo sheegay inuu yahay labiid ibnu acsam alyahuudi sawaadix maaha nebigu waxba kama aragoosan waa la sumeeyey gabar yahuudiyada ayaa sumaysay waxba kama soo qaadin marka maa kaana yantaqib nafsihi laa yantaqib nafsihi walaa yaqdab llaha nafsi oma caroon jirin wixii loo geysto ilaa an tuntahaka in markaa la jebiyo xurumaat ullahi ilaahay maxaarimtiisa wuxuu ilahay xarimay qofku inuu ku dhaca mooyaane fayaqdabu lilaahi markaasuu ilahay dartii u caroon jiray wa idaa qadiba markuu caroodo sal allahu alay wasalam lam yaqum axadu ligadabih lam yaqum macnaa lam yuqaawim bimacnaa qof dejin karaa ma jiro qofka nabiga haduu caroodo oo markaa uu u caroodo ilaahay dartiisa wax kastoo markaa loo sheego nabigu markaa ma degi jirin lam yaqum macnaa lam yuqaawim kama yani markaas kama hortegi jirin axadun qofna liqadabihi caradiisa bimacnaa wuxuu u carooday nebigu xaq buu u carooday xaq bayna tahay markaasi qofku inuu ka caroodo waxyaala noocaas oo kale ah wa kaana ashjaca annaas nebigu wuxuu aha calayhi salaatu wasalaam dadka midka ugu geysan wa askhaahum midka ugu deeqsisan wa ajwadahum waa lamid waa la macne ka ugu deeqsisan buu ahaa maa su-ila shay-an weligii wax lama weydiin oo faqaala uu yihah laa maya yani sifaadkiisa waxaa ka mid ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu aha ashjac annaas habeen habeenada ka mid ah ayaa waxaa lasoo magaalada madiina yani meel ka baxsan ayaa wax laga maqlay waxbaa la maqlay ayib nebigu calayhi salaatu wasalaam waa xilli dambe wey meeshii buu ku orday meeshii buu tegey wixii ka jiray buu soo ogaaday wuu soo noqday ili yani xilli dambe habeennimo saxaabadiio yaac ayaa ka hor yimid wuxuu yihi waa soo ogaaday wax meesha ka jira waxba kama jiraan ina celiye marka wuxuu ahaa ashjac annaas saxaabadu markii yowma xunayn yani xoogaa ay yar jabeen gaaladoo markaa meel intay ugu dhuunteen kadib yani markaasi si lama filaan usoo weeraray saxaaba ayaa jabay nebigu xagga gaaladu intuu u ordayba wuxuu lahaa ana nabiyu laa kadib ana bna cabdimualib waxaan ahay nebi aan been sheegaynin ina cabdimualib baan ahay marka nebigu wuxuu ahaa ashjac annaas bu aha wa kaana ashjac annaas dadka asaga u geyssanaa wa askhaahum asaga ugu deeqsanaa wa ajwadahum waa la mid oo nebigu calayhi salaatu wasalaam maalintii xunayn rag baa wuxuu siiyey miata min alibil boqol geela ayuu siiyey mia mia ayib ayuu ragga qaarkood siiyey maa su-ila shay-an wax lama weydiin weligiis oo faqaala uu yidhaahdo laa maya haddii waxaa la weydiisto wuu siinayaa walaa yubayitu fii beytihi walaa yubayitu yani kuma kuma baryo fii beytihi gurigiisa dinaaran dinaar walaa dirhaman dirham toona fain fadala haddii dirham iyo dinaar dheeraada uu soo haro oo walam yejid uusan helin man yaakhuduu cid qaadataa oo wajaaءahu leylu habeenkiina uu yimaado lam yarjic ilaa manzilihi gurigiisa kuma noqon jirin xataa yabra'a minhu ilaa marka uu iska beriyeelo oo marka uu siiyo ilaa man yaxtaaju ilayhi cid markaa u baahan ayib laa yaakudu ma qaadan jirin mima aataahu اllahu alle wuxuu siiyey shayan wax ilaa quuta ahlihi reerkiisa waxay quutaan mooyaane caaman faqad sanad min aysari maa yajidu wuxuu ka qaadan jiray min aysari maa shay kan ugu fudud yejid uu helayo oo min atamri timir ah washaciiri heed ah uma yuhiru yani markaasi min quuti ahlihi ahalkiisa quudkooda ayuu markaa cid kale siinayey xataa rubama waxaa laga yaabaa ixtaaja inay baahdaan ahalkii qabla inqidaai اlcaami sanadku intuusan dhammaanin wuxuu inoo sheegayaa sheekhu raximah اllahu tacaala nebigu calayhi الsalaatu wasalaam haddii markaasi xoolo iyo markaasi ay soo galaan ayib oo maalan loo keeno xoolahaasi gurigiisa inuu ku baryo dinaar iyo dirham toona raalli kama ahayn markii uu qaybiya xoolihii hadday wax soo haraan oo cid qaadata uu waayo habeenkii ma soo noqon jirin gurigu kuma soo noqon jirin ilaa markaa uu siiyo cid markaa u baahan maalin maalmaha ka mid ah ayaa markii salaadda uu ka baxay ayuu si deg dega u baxay caadana ooma ahay nebigu calayhi salaatu wasalaam si deg dega inuu u baxo saxaabad marka way isweydiiyeen markuu soo noqday waxay ku yidhaahdeen yaa rasuul allah si dhaqsaad u baxday maxaa jira wuxuu ku yihi waxaan xasuustay xoogaa yaroo dahaba guriga yaal ayaan xasuustay marka waxaan dhibsaday inuu yani markaa caawa uu guriga ku baryo ayaan dhibsaday marka asagii baan qaybinayey oo dadka farayay in la qaybiyo ayaan farayey walaa yubayitu fii beytihi gurigiisa kumuusa baryin jirin dinaaran dinaar walaa dirhaman toona fain fadala hadduu soo haro walam yajid uusan helin man yaakudu cid qaadata wajaahu leyl habeenkuna uu yimaado lam yarjic kuma noqon jirin ilaa manzilihi gurigiisa xataa yabraa minhu ilaa iska beriyeelo ilaa man isagoo siinaya ilaa man cid yaxtaaju ilayhi u baahan laa yaakudu ma qaadan jirin mima aataahu llah alla wuxuu siiyo waxa alla uu siiyo waa sida faygii oo kale gaaladii wixii laga furtay oo kale kaasoo kale kama qaadan jirin wax ilaa quuta ahlihi caaman sanad waxay quutaan reerkiisa faqad ayuu ka qaadan jiray taa lafteed wuxuu ka qaadan jiray min aysari maa yajid waxa uu helaya midka ugu fudud waxaa laga soo furtay gaalada midka ugu fudud buu ka qaadan jiray min atamri timir ah washaciiri heed ah ayuu ka qaadan jiray uma yuhiru ihaarka waxaa weeyaan qofku inuu ka tanaasulo xaqiisii oo cid kale uu siiyo ihaar baa la yidhaahdaa waxaa kale jira ihaar iyo ahara ahara waxaa weeye qofku inuu markaasi cid kale xaqeeda uu hunguriyeeyo oo u damaaciyo aharaa la yidhaahdaa ihaarkuna waxaa weeyaan qofku inuu xaqiisii ka tanaasulo waana sifadii lagu ammaanay ansaar wa yuhiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa ayagoo baahi daran ay hayso ba xaqoodii bay ka tanaasulayaan oo cid kaleo ka baahi badan ayay siinayaan ansaar baa lagu ammaanay laakiin aharadu yani nabigu arrinkaasi wuu sheegay inuu dhici doono oo ansaar wuxuu ku yidhi inakum satalqowna bacdi ahara waxaad la kulmi doontaan aharo bimacnaa xaqiinii in laidinka qaato fasbiruu xataa talqowni fi lxawd ilaad yani ila kulantaan iska sabra ayuu ku yidhi nabig sal slam uma yuuhiru min quuti ahlihi ahalkiisa quudkoodii ayuu markaasi oga doori jiray oo cid kale ayuu markaa siin jiray ahalkiisi quudka ay lahaayeen ayuu cid kale markaa siin jiray oo ka baahi badan xataa rubama waxaa laga yaaba ixtaaja inuu baahdo ahalkii qabla inqidaai alcaami sanadku intuusan dhammaan ka hor inay u baahdaan ayaa markaa suurtagal ah wa kaana salى اllahu alayhi wasalam nebigu wuxuu ahaa asdaqa annaasi lahjatan midka dadka ugu runta badan leh yacni hadal ahaan markuu hadal sheegayo nebigu calayhi الsalaatu wasalaam runta ayuu sheegi jiray axaadiid badanna way ku soo aroortay uu ka mid yahay qowluhu nebigu inuu yihi calayhi الsalaatu wasalaam ana atqaakum lilah wa asdaqukum anaa ilaah idinkuga cabsi badan xagga runtana anaa idinkugu run badan marka wuxuu ahaa sal اllau alay slam asdaqa annaasi lahja kan dadka ugu runta badan wa awfaahum ugu oofinta badan dimatan xagga ballanka oo hadduu ballan galo nebigu ballan kama bixi jirin calayhi salaatu wasalaam dimaduna waa cahdiga iyo ballanka iyo miihaaqa weeyaan wa alyanahum wuxuu ahaa midka ugu dabacsan cariikatan xagga dabeecadda dabeec ahaanna nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa mid dabeecadiisu ay dabacsan tahay sida markaa qur-aanka waa lainoogu sheegay wabima raxmati min allaahi linta lahum walow kunta fadan haliida alqalbi lanfaduu min xawlik wuxuu ahaa marka alyanahum cariika xagga dabciga mid dabcigiisu uu markaasi dabacsan yahay wa akramahum cishratan xagga la dhaqankana mid markaasi la dhaqankiisu uu wanaagsan yahay uu la dhaqmayo ahalkiisa nebigu calayhi الsalaatu wasalaam khayrukum khayrukum liahlihi wa ana khayrukum liahlihi nebigaa yidhi calayhi الsalaatu wasalaam yani waxaa idinkugu khayr badan midka ugu khayrka badan le ahalkiisa aniguna waxaan ahay mid midka xagga ahalkiisa ugu khayrka badan marka cishrada ila dhaqanka yani markaasi wuxuu ahaa nebigu calayhi الsalaatu wasalaam mid dhaqankiisu uu wanaagsan yahay wa axlama annaasi wuxuu nebigu ahaa calayhi الsalaatu wasalaam mid dadka ugu dulqaadka badan mid dadka yani xagga dulqaadka dulqaadkiisu aada u badan yahay wa ashaddahum xayaaan xagga xishoodkiisuna uu aada u badan yahay bal ashadda xayaaan nebigu wuxuu ahaa calayhi الsalaatu wasalaam mid ka xishood badan min alcadraa'i gabadha bikrada oo aan la guursan oo ku sugan fii khidrihaa qolkeeda iyo gurigeeda ku sugan nebigu calayhi الsalaatu wasalaam waa dulqaad badnaa oo isagoo markaasi lacaayo wax laga sheegayo haddana nebigu waxba markaa kama soo qaadi karaynin waxba kama soo yani waxba kama qaadi kama soo qaadi jirin nebigu calayhi الsalaatu wasalaam munaafiqiintii oo la noolaa oo nebiga caayi jiray oo wax ka sheegi jiray yani markii lagu yihi maadlaysid wuxuu nebigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam dadku ku sheekaysan mayaan maxamed wuxuu laayaa yani asxaabtiisa hadaladii uu ku hadlayey ninkii la ohan jiray cabdullaahi ibnu ubey ibnu salool ra-iisu lmunaafiqiin waxaa ka mid ahaa lain rajacna ila almadiina layukhrijana alacazu minha aladal haddaan magaalada madiina ku noqonno wuxuu ka saarayaa midka cizada leh asagaas ku jeeda midka dulliga nebi maxamed buu ku jeedaa yani wuxuu ka saarayaa magaalada madiina saasuu ku hadlayey nebigu marka waxba kama soo qaadin kadalika reer miyigu markay nebiga u yimaadaan calayhi salaatu wasalaam hadallo qallafsan ayay ku oran jireen nebigu waxba kama soo qaadi jirin marka waa ashaddahum xayaaan xagga xishoodkiisuna aada buu u badnaa bal ashadda xayaaan min alcadraa wuxuu ka xishood badnaa gabadha markaasi aan guur soo marinoo la guursanin oo ku sugan fii khidrihaa yani markaa qolkeeda ku sugan oo yani qolkeeda weli aan ka bixin xishoodkuna nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiis kale wuxuu inoogu sheegay inuu dhammaantiis khayr yahay alxayaau kulluhu khayr xishoodku dhammaantiis waa khayr wuxuu nebigu arkay nin walaalkiis yani markaasi u diidan xishoodka oo le iska daa xishoodka dumar baata nabigu wuxuu ku yihi dachu fa ina alxayaa laa yaati ila bikhayr faraha ka qaad maxaa yeele xishoodku waxaan khayr ahayn ma keeno alxayaau kulluhu khayr marka waxaa kala duwan alxayaa iyo alkhajal baa kala duwan yani in laga xishoodo waxa xaqa taas xayaa maahan kaasi waa khajal khajal baa la yidhaahdaa waa khajilaad laakiin xishoodku yani waxa weeyaan isagu dhammaantiis wuu ammaanan yahay ibnu qayim aljawsiya wuxuu yihi likamaali xayaati qalbihi wuxuu nebigu aada ugu xishoodka badnaa yani xishoodkaas badan wuxuu ka imaanayaa likamaali xayaati qalbihi qalbigiisa aada u noolaa oo iimaankiisa nebigu kaamil ahaa maadaama kaamiluliimaan uu ahaa waxay keensanaysaa marka xishoodkiisu inuu bato wuxuu nabigu ahaa calayhi salaatu wasalaam khaafida arfi araggiisa mid hoosuu dhiga ayuu ahaa nadaruhu araggiisu iyo eegitaankiisu ilaa alardi dhulku ahaa dhulku eegi jiray awala in ka dheer atwalu in ka dheer min nadarihi ila asamaa intuu samada eegayo jullu nadarihi eegitaankiisu badankiisu wuxuu ahaa almulaaxadatu ufiirsi buu ahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa khaafida arfi mid araggiisa hoosuu dhiga ayib inta badan dhulku eegi jiray nadaruhu ila alardi atwalu min nadarihi ila asamaa laakiin sida saxda oo axaadiista kale ay tilmaamayaan waxaa weeyaan cagsu haada sidaa cagsigeeda ayay ahayd oo taasi waa daciif nebigu akaru nadarihi inuu ahaa ila alardi bal axaadiis waxay sheegayaan cagsu dalik sida ku sugan fii saxiixi muslim nebigu calayhi salaatu wasalaam axadu saxaaba wuxuu leeyahay maqribkaan tukannay nabigaan la tukanay calayhi الsalaatu wasalaam farafaca ra'sahu ilى الsamaa wa kaana kaiira maa yarfacu ra'sahu ilى الsamaa inta badan nabigu samaduu eegi jiray samada ayuu eegi jiray litadabur watafakur yani markaas asagoo markaa nebigu ku fakeraya samadaas iyo weynaanteeda iyo intay la eg tahay isagoo nebigu ka fakeraya calayhi الsalaatu wasalaam marka taas ayaa saxiixa oo fii saxiixi muslim ku sugan khaafida arfi rafkiisa iyo araggiisa hoos buu dhigi jiray nadaruhu ila alardi eegitaanka uu eegayo dhulka ayaa atwalu ka dheerayd min nadarihi ila asamaai samada uu eegayo jullu nadarihi eegitaankiisa midka ugu badanna almulaaxadatu ayuu ahaa u fiirsi shayga loo fiirsanayo oo la eegayo markaasi allihii abuuray iyo awoodiisa yani markaa lagu waana qaadanayo lagu cibro qaadanayo wa kaana sala allahu alay wasalam nebigu wuxuu ahaa akthara annaasi tawaaducan dadka mid markaasi dadka yani markaasi mid midka ugu tawaaduca badan tawaaducuna waa asduldhigid weeyaan oo nebigu isma weyneyn jirin calayhi salaatu wasalaam yujiibu man dacaahu waa ajiibi jiray ciddii u yeerta min haniyin ah mid wax haysta aw faqiirin mid faqiir ah aw xorin xor ah aw cabdin ama addoon ah nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa tawaaduciisu miduu badan yahay tawaaducana waxaa ku soo arooray yani markaasi nusuus tilmaamaysa fadli yani inuu fadli leeyahay gaar ah nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam maa tawaadaca axadu lilah ilaa rafacahu llah ma jiro qof ilaahay darteed isku dhuldhigaa ilaa ilaahay kor buu u qaadaa oo wuxuu siiyaa markaasi cizo iyo sharaf buu siiyaa maa tawaadaca axadu lilaahi ilaa rafacahu llah ilah baa kor u qaada caksu haada qofka markaa isweyneysiiyo iskibriya yani waxay noqonaysaa isaguna inuu markaasi ilaahay ku haysto sifadii u lahaa alkibriyaau ridaai walcadamatu alkibriyaau rizaari walcadamatu ridaai faman naazacanii cadabtu sida markaa xadiisul qudsi kusoo aroortay yani kibriyaaga iyo isla weynaanta weynanka anaa leh qofka igu qabsadana waan cadaabayaabuu alla oranayaa waa xadiis saxiixa weeye ayib marka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa mutawaadic buu ahaa ciddii u yeertana waa ajiibi jiray ama hani ha noqdo mid wax haysta ama ha noqdo mid markaa faqiira ama ha noqdo addoon ama ha noqdo mid yani markaas xor ah adilada tusinaysana waxaa ka mid ah xadiiska fi saxiixi albukhaari min xadiidi abi horeyra nebigu wuxuu yihi sal اllahu alay wasalam low duciitu ilaa kuraacin laajabtu walow uhdiya ilaa kuraacin laqabiltu haddii laygu yeero kuraac kuraac waa mijinta weeye mijinta neefka xoolaha mijinta haddii laygu yeero waan markaasi ajiibi lahaa saasoo kale haddii laysoo hadiyeyn lahaa kuraac waan aqbali lahaa bimacnaa ma diideenoo ma yani ma dhaheen maxaad waxaan igu keentay maxaad waxaan igu yeertay ma dhaheen waan aqbali lahaa buu nebigu yih sal allah alay wasalam kadalika waxaa ku sugan fi saxiix bukhaari nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa u yeeray nin khayaad ah kuwa dharka tolo mid ka mid a u yeeray wuxuuna ugu yeeray cunto u sameeyey marka nebigu waa waa aqbalay oo nebigu waa yeelay calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay mujaahid kaana in kaana arajulu min alcawaali yadcuu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam shatra alleyl calaa khubsi ashaciir fayujiibuhu yani nebigu calayhi salatu wasalaam nin baa wuxuu u yeerayaa nabiga wuxuu ugu yeeraya habeenka niskiisu u yeeraya wuxuuna ugu yeeraya calaa khubsi shaciir baasa shaciirta heeda khubs laga sameeyey ayuu ugu yeeraya fa yujiibuhu markaasuu nebiguna ajiibaya oo nebigu ma diidaya calayhi salaatu wasalaam kadalika salmaan alfarisi yani markuu nebiga uu yani soo islaamayo nebiga u imaanayey isagoo addoon ayuu nebiga u yimid calayhi salaatu wasalaam markaasaa wuxuu usoo qaaday hadiyad buu usoo qaaday hadiyad ayuu usoo qaaday marka hadiyadii ayuu u keenay wuxuuna ku yihi inii ra'aytuka laa taakulu sadaqa wa hadihi hadiyat akramtuka biha yani waxaan ogaaday inaadan sadaqada cunin oo calaamaad buu haye loo soo sheegay nebigaa soo bixi doona calaamaadkiisa waxaa ka mid ah annahu laa yakulu sadaqa wayaqbalu alhadiya nebigaas yani markaa calaamaadkiisa waxaa ka mid a inuusan sadaqada cunin hadiyadda laakiin uu aqbalo marka isagoo ku eegaya bal nebigii la sheegaya inuu yahay ayuu soo qaaday marka wuxuu ku yidhi waxaan maqlay oon ogaaday inaadan sadaqada cunin oo hadiyadda aad yani markaa aad aqbasho wa haadihi hadiyatun akramtuka biha tanna waa hadiyad aan kuu markaa kugu karaamaynayo qaala faakala rasuulu llahi sal slam minha wa amara asxaabahu faakaluu macahu nebigu waa cunay calayhi salaatu asalaam saxaabadin saxaabadina wuxuu faray in markaasi ay la cunaan marka waana xadiid haabit ah oo saxiixa salmaanna markaa wuxuu ahaa addoon buu ahaayoo nin ayaa gacanta ku hayay markaasi wuxuu sheekhu yii raximah llahu tacaala wa kaana arxama annaas wuxuu nabigu ahaa dadka midka ugu naxariista badan buu ahaa yusqii alinaaa yani lilhira yani bisada ayuu u leexin jiray u raaricin jiray alinaaa weelka lilhirati bisada yusqi linaaa weelka wuxuu u leexin jiray yani lilhirati bisada wamaa yarfacuhu kamana qaadi jirin oo kor ooma qaadi jirin xataa tarw xataa tarwaa ilaa ay ka dharagto raxmatan lahaa naxariis uu nabigu u naxariisanayo calayhi salaatu wasalaam marka nebigu wuxuu ahaa waa naxariis badnaa calayhi الsalaatu wasalaam qur-aanka alle inoogu sheegay wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin kumanan soo dirin xaalaa tahay naxariis caalamkao dhan aad tahay kadalika alle wuxuu inoo sheegay oo alle uu ku sifeeyey inuu yahay ra'uufun raxiim bilmu'miniina ra'uufun raxiim yani sifaatkiisa waxaa ka mid ah inuu ahaa ra'uuf raxiim inuu ahaa kadalika waxaa ku sugan fi saxiixi muslim nebigu calayhi salaatu wasalaam yani waxaa lagu yidhi ya rasuul allah gaalada habaar baa lagu yidhi gaalada habaar wuxuu yihi laa inii lam ubcaث lacaanan wainamaa bucudtu raxmatan layma soo dirin oo layma soo saarin xaalan ahay lacaan mid lacnad badan laakiin waxaa lay soo saaray anigu markaasi ah naxariis anoo ah ayaa lay soo saaray ayib marka nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ahaa raxiim ayuu ahaa ayib wuxuu sheekhu yhi raximah اllah wa kaana arxam الnaasi dadka midka ugu naxariista badan buu ahaa yusqi اlinaaءa lilhira oo tani waxay qiso gaaray ahayd yani markaa nebiga calayhi الsalatu wasalaam isagoo weysanaya ayaa markaasi waxaa soo martay bisad bisadii marka weelkii yani markaa u dhoweeyey markaasi way cabtay halkaa marka waxaa laga qaadanaya bisadu in markaasi weelka afka ay geliso inuusan najaaso ahayn ayaa laga qaadanaya sababtan waxaa weeyaan waxaa ku sugan xaraj baa ku sugan maadaama in badan guriga ay soo gelayso ay ka baxayso o soo gelayso in layska ilaaliyo waa adagta maadaama ay adag tahay yani markaa sharcigeennuna waa sharci fudud weeyaan waa sharci fudud idaa daaqa alamru ittasac waa qaacido culimmadu ay tilmaamaan arrinku hadduu noqdo cidhiiri waa la waasiciyaa arrin kastoo markaasi adkaada waa la fududeeyaa qofka hadduu istaag kari waayo waxaa loogu fududeeyaa inuu fadhi ku tukado fadhi hadduu kari waayo inuu dhinac ku tukado weysadii hadduu kari waayo inuu tayamumo tayamum hadduu kari waayo weysadina kari waayo inuu sidaa ku tukado inta uu karayo ku tukado wahaakada qofkii soomkii soomi waaya in markaa iska afur la yihahdo maalmo kale soon la yidhaahdo hadduu kari waayo soonkaasi oo awood u waayo inuu soomaba soonkaasi markaasi lagu yeelan mayo waa ka dhacaya marka wuxuu noqonayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam raxiim ayuu ahaa wa kaana sal allahu aleyh wasalam nebigu wuxuu ahaa acafa annaasi wa ashaddahum ikraaman liasxaabih acafa annaas dadka midka ugu dhowrsanaanta badan cafiif ayuu ahaa wa ashaddahum ikraaman wuxuu ahaa xagga ikraamka iyo karaamaynta uu karaamayna liasxaabihi saxaabadiisana mid markaa aada u karaameeya ayuu ahaa laa yamudu rijlayhi adimadiisa ma soo taagi jirin baynahum dhexdooda wayuwasicu calayhim waa u waasicin jiray fadhiga idaa daaqa almakaanu makaanku markuu ciriiri noqdo walam takun rukbataahu mays ahayn labadiisa ruug iyo labadiisa low tataqadamu mid ka hormarta rukbata jaliisihi ka la fadhiya yani markaasi rukbataynkiisa man ra'aahu qofka arka badiihatan yani marka ugu horeysa qofka arka haabahu waa ka hibaysan jiray waman khaalatahu qofka yani markaa mukhaalateeyo oo nabiga yani markaa la saaxiibana axabahu nabiga waa jeclaan jiray calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa xadiidkana inuu nabigu ahaa cafiif inuu ahaa yani qof dhowrsada yani markaasi waxa uu ku hadlayo iyo waxa markaasi uu samaynayaba calayhi salaatu wasalaam xalaal miirad ah ayuu ahaa wuxuu arkay nebigu calayhi salaatu wasalaam timir buu arkay wuxuu yihi lowlaa haddaanan ka cabsanayn inay tahay sadaqo haddaanan ka cabsanayn waan cuni lahaa buu yihi marka waa ka cabsanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inay timir timirta inay sadaqo noqoto oo halka wax oga yimaadaan waa ka cabsan jiray marka acafa annaas buu ahaa ayib dadka mid aada isaga ilaaliya wa ashaddahum ikraaman liasxaabihi saxaabadiisana waa karaameyn jiray laa yamudu rijlayhi baynahum yani faqradaasi iyadu waa daciif weeyaan laa yamudu rijlayhi adimadiisa ma fidin jiray baynahum dhexdooda ma fidin jiray wa yuwasicu calayhim idaa daaqa almakaan meeshu hadday ciriiri noqotona yani markaasi waa u waasicin jiray oo qur-aanka alla inoogu sheegay tafasaxuu fi lmajaalisi fafsaxuu yafsax illaahu lakum yani majliska isku ballaariya isku waasiciya markaasi marka amar baa ku soo arooray qur-aanka ilahay uuna amrayo in marka majlis la yimaado in laisku waasiciyo wa yuwasicu calayhim idaa daaqa almakaanu makaanku hadduu ciriiri noqdo yani markaasi wuu waasicin jiray oo majlis ballaaran baa laga dhigi jiray walam takun rukbataahu rugbataanku waa la garanaya waa rugaga weeyaan maysan ahayn rugbataankiisu tataqadamu rukbata jaliisihi qofka la fadhiya miday marka ka hormaraan man ra'aahu badiihatan qofka arka badihada waxaa weeyaan faj'atan min gayri macrifatin saabiqa qofka marka ugu horeysa arka isagoon aqoon hore ulahayn yani markaasi qofkaasi waa ka hibaysan jiray bimacnaa nabiga waa weyneyn jiray calayhi الsalaatu wasalaam oo saxaabadu nabiga waa weyneyn jireen aad bay u weyneyn jireen nabiga calayhi الsalaatu wasalaam waman khaalaahu axaba wuxuu nabigu la kulmay axad الصaxaaba oo addoon yani markaas uu lahaa garaacaya nin abu mascuud la odhan jiray oo addoon uu leeyahay garaacaya nabigu waa la hadlay calayhi الsalaatu wasalaam abaa mascuud dhowr jeer buu la hadlay markuu arkay cidda la hadlaysa nebi maxamed inuu yahay calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yihi ushii aan haystay gacantayda way ka dhacday buu yihi gacantayda way ka dhacday marka saxaabadu aad bay nabiga yani u weyneyn jireen o ixtiraami jireen kadalika nin yani markaasi uu la socdo inan u dhalay ayaa nebi maxamed la kulmay calayhi الsalaatu wasalaam markuu la kulmay faakhadathu ricda waxaa qabatay yani markaasi gariir cabsi markaasi iyo hibays markaa uu nabi ka hibaysanayo calayhi الsalaatu wasalaam waman khaalaahu axaba qofka nabiga la mukhaalatooda yani markaa oo la saaxiibana waa jeclaan jiray akhlaaqda wanaagsan oo yani markaa ku arkay ayuu ku jeclaan jiray lahu rufaqaa nabigu wuxuu lahaa saaxiibo ayuu lahaa yaxifuuna bihi isku hareereeya isku yani markaa isku wareejiya in qaala hadduu yidhaahdo ansatuu liqowlihi hadalkiisay dhegaysan jireen wa in amara hadduu amrana tabaadaruu liamrihi arinkiisa bay u degdegi jireen amarkiisa yani macbad gabadhii la odhan jiray oo nebigu soo maray calayhi الsalaatu wasalaam markii hijrada uu markaa u socday ayaa markaa nebiga waxay ku tilmaamtay tilmaamo fara badan sifaad fara badan sifaadkii marka markii ninkeedu uu soo noqday ninkeeduoo maqnaa markuu soo noqday ayaa markaas waxay u sheegtay nin baana soo maray bay tihi marka ninkii buu bal hadda ii tilmaan ninkaas marka waxay ku sheegtay tilmaamo marka waxaa ka mid ah tilmaamihii ay sheegtay lahu rufaqaaء yaxifuuna bih in qaala ansatuu liqowlih wain amara tabaadaruu liamrihi waxaa ka mid a tilmaamaha ninkaas uu leeyahay wuxuu leeyahay rag la socdo la saaxiibaya oo ku hareeraysan hadduu hadal ku hadlo yani markaasi way dhegaysanayaan hadalkiisa hadduu amar bixiyana amarkii waa u kala dheeraynaya marka xadiidkaas oo bayhaqi soo saaray iyo tabaraani kadalika ibnu sacdi ay markaa kusugnayd xadiidka marka culimada qaarna waa quweeyeen oo waa xoojiyeen culimada qaarna sanadkiisa waxbay ka sheegeen yabda-u wuxuu ku bilaabi jiray man laqiyahu ciddii la kulanta bisalaam salaamtu ku bilaabi jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu soo maray sida xadiidka anas uu tilmaamayo fii saxiix bukhaari wa muslim wuxuu soo maray calaa sibyaanin fasallama calayhim wuxuu soo maray caruur yar yar ah markaasuu salaamay anas wuxuu yihi kaana anabiyu sal alla alay slam yafcaluh nabiguna arrinkaasu samayn jiray oo markuu soo maro caruur yar yar ah waa salaami jiray saasaa marka caado u ahay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam yabda-u man laqiyahu bisalaam marka salaamtoo la bilaabana khayr bay markaasi leedahay oo ajir bay leedahay labadii qofoo markaasi wax dhex mareen wuxuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam wa khayruhum aladii yabda-u bisalaam labadaas waxaa khayr badan qofoo wax dhex mareen midka salaanta bilaabaya ayaa khayr badan wa yatajamalu liasxaabihi saxaabadiisa waa isku qurxin jiray wa yatafaqadahum waa raadin jiray oo markaasi cidda uu waayo yani waa raadin jiray tafaqad macnaa alabahu waa raadin jiray wayas'alu canhum dadku weydiin jiray bal ka warraba ninkii hebel ahaa faman marida qofkii xanuunsada caadahu nabigu waa booqan jiray calayhi salaatu wasalaam waman qaaba kii maqnaadana dacaa lahu waa u yeeri jiray waman maata kii dhintana istarjaca fiihi yani markaasi wuxuu odhan jiray inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun wa atbacahu adducaaa lahu intaana wuxuu raacin jiray inuu u duceeyo waman kaana midkuu ahaaday yatakhawafu miduu ka cabsanayo an yakuuna inuu ahaaday wajada mid helay fii nafsihi naftiisa shay-an wax bimacnaa midka uu isleey waxbuu markaa qalbiga kugu hayaana inalaqa ilayhi wuu aadi jiray xataa yaatiyahu ilaa uu ugu tago fii manzilihi gurigiisa wayakhruju wuu u bixi jiray ilaa basaatiini asxaabihi asxaabtiisa beerahooda ayuu raaci jiray wayakulu diyaafaatihi martiqaadkoodana waxbuu ka cuni jiray wayata'alafu ahla sharaf wuxuu soo dhoweyn jiray kuwa sharaftu saaxiibka ah wayukrimu ahla alfadli dadka fadliga u saaxiibkana waa karaamayn jiray walaa yaطwi bishrahu farxadiisa kama qarsan jirin can axadin qofna walaa yajfu calayhi mana goyn jirin wayaqbalu macdirata almuctadiri ilayhi wayaqbalu waa aqbali jiray macdirata almuctadiri ilayhi qofka u cududaarta cududaarkana waa ka aqbali jiray waalqawiyu wadaciifu kan xoogale iyo kan taagta daran cindahu agtiisa fi lxaqi xaq markay noqoto sawaab waa u sinaayeen xaqaas ayib wuxuu noo tilmaamayaa yani markaasi xadiidkaas imaam abaraani iyo bayhaqi ay wariyeen nabigu calayhi الsalaatu wasalaam anahu yatajamal liasxaabihi inuu isku qurxin jiray oo markaasi uu raadin jiray midka uu waayo inuu raadin jiray oo maa facala fulanu ayna dahaba fulanu hebel xaggee buu aaday hebel maxaa ku dhacay ayib oo markaasi uu dadka weydiin jiray waysal canhum haddii loo sheego mid baa xanuunsan waa soo booqan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam kii maqnaa oo marka goobta ka maqanna nebigu waa u ducayn jiray dacaa lahu oo dacaa haddii laam laga dambaysiiyo waa u duceeyey weeye haddii calaa laga dambaysana waa habaaray wey dacaa calayhi u habaaray bay noqonaysaa dacaa lahuna waa u duceeyey bay noqonaysaa marka dacaa lahu nebigu waa u ducayn jiray calayhi salatu asalaam ayib oo markaa ducadu waxba kaa qaadan mayso inuu qofka aad u ducayso adiguna ajar baad ku helaysaa asagana markaa de khayr buu ku helayaa wuxuu nabigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam qofka yani markaa muslimiinta u dalba istikfaar oo yidhahda allahuma kfir lilmuslimiina walmuslimaat walmuminiina walmuminaat yidhaahdaa qof kasta waxaa looga qorayaa dadka u duceeyey qof kastaba ajar baa looga qorayaa macnaa qofkii duceeyey qof kastaba ajar buu ku yeelanayaa uu u duceeyey asagaa ku yeelanaya marka qofkii ajar baa ugu sugan qofkaasna ducada waa ku intifaacaya ayib xadiid kale wuxuu tilmaamayaa dadka waxaa ugu bakiilsan man bakila biducaa qof ducada ku bakaylay ayaa marka ugu bakiilsan marka nebigu waa u ducayn jiray calayhi salaatu wasalaam ducadaa marka kii duceeyena waa ku intifaacaya kii loo duceeyena waa ku intifaacaya marka shayga adna adiguna aad ku intifaacaysid qofkanla ku intifaacayo waktiga aan kaa qaadanaynin waxay noqonaysaa qof marka inuu badiyo kii markaa dhintana nebigu calayhi salaatu wasalaam istarjaca fiihi yani waana sidaa markaasi markaa naloo sheegay aladiina idaa asaabathu musiiba qaluu ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun ulaaika calayhim salawaatu min rabbihim waraxma wa ulaaika hum muhjiduun yani dadka waxaa lagu yaqaana muminiinta ah waa kuwa markay dhibaato ku dhacdo yihaahda ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun idaa asaabat musiiba geeriduna waa musiibo weyaan bal waa akbar musiiba weeye faasaabatkum musiibat lmowt marka mowtkuna waa musiibo weye marka muminiinta waxaa lagu yaqaanaa markay musiibo ku dhacdo in markaas uu yidhaahdo ina lilaahi wa ina ilayhi raajicuun kuwaasi alla wuxuu inoo sheegay calayhim salawaatu min rabbihim waraxma in naxariis korkooda ay ahaatay wa ulaaika hum lmuhjiduun marka intaa nebigu wuxuu sii raacin jiray inuu u duceeyo allahuma kfir lahu warxamhu wacaafihi wacfu canhu inuu duceeyo cidda u isleeyahay waxbuu qalbiga kugu hayaana nebigu waa u tegi jiray guriga ugu tegi jiray markaasuu markaasi nin gurigiisi loogu yimid yani waa dareemaya qofkaasi sida markaasi waxa uu dareemayo qof gurigiisa loogu tegey wuxuu u bixi jiray yani markaasi beerahooda oo beeruhu u raaci jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam adilana waa kusoo aroortay oo saxaabiga abualxa la odhan jiray nebigu calayhi salaam beertiisa waa soo geli jiray bayruuxaa la odhan jiray saxaabo kalena nebigu beerahoodii waa tegey wuxuu cuni jiray yani markaa martiqaadkooda markay marti qaadaan dadka ahlu sharafka nebigu waa soo dhoweyn jiray yani markaa wuxuu samayn jiray yani markaasi ta'liif iyo soo dhoweyn kuwa ahlufadliga waa karaamayn jiray qofna farxadiisa kama qarsan jirin walaa yajfu calayhi mana goyn jirin qofka u cududaartaa waa ka aqbali jiray cududaarka qofka daciifka oo taagta daran iyo midka markaa qawiga ah markay xaq noqoto waa u siman yihiin oo daciifkuna xaqiisa waa qaadanaya qawiguna xaqiisa waa qaadanaya wayatajamal liasxaabihi saxaabadiisu isku qurxin jiray wayatafaqadu waa raadin jiray oo wayasalu canhum waa weydiin jiray dadka faman marida kii xanuunsada caadahu waa booqan jiray waman qaaba kii maqnaadana dacaa lahu waa u ducayn jiray waman maata kii dhintayna istarjaca fiihi yani markaasi ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun buu odhan jiray wa atbacahu wuxuuna raacsiin jiray adducaa lahu inuu markaasi u duceeyo waman kaana yatakhawafu midka u ka cabsanayo an yakuuna wajda inuu ahaaday mid ka helay fii nafsihi shay-an inalaqa ilayhi waa aadi jiray ayib xataa yaatiyahu fii manzili ilaa guriga ugu tago markaasi nabigu calayhi salatu salaam wayakruju ilaa basaatiini asxaabihi asxaabtiisa beerahoodana waa aadi jiray wayakulu diyaafaatihim martiqaadkoodana waa cuni jiray wayataalafu ahla sharaf kuwa ahlu sharafkaana waa soo dhoweyn jiray wayukrimu ahlfadli ahlfadliga yani waa karaameyn jiray walaa yawi bimacnaa walaa yukfi kama qarin jirin bishrahu farxadiisana can axadin qofna walaa yajfuu calayhi kamana goyn jirin wayaqbalu macdirata almuctadiri ilayhi qofka u cududaarta cududaarkiis waa aqbali jiray lidalika markay munaafiqiinta u yimaadeen dagaalkii tabuuk nimankii ka habsaamay oo yani marka ka haray mutakhalifiinta ahaa nebigu waa ka aqbalay lidalika waa lagu canaantay cafa allahu canka lima adinta lahum xataa yatabayana laka aladiina sadaquu wataclama alkaadibiin waalqawiyu wadaciifu kan taagta daran iyo kan qawiga labaduba cindahu isaga agtiisa nabiga calayhi salaatu wasalaam fi lxaqi xaqa sawaaun waa ku siman yihiin walaa yadacu axadan nabigu kama tegi jirin calayhi الsalaaةu wasalaam axadan qof qofkaasoo yamshi khalfahu gadaashiisa soconaya wayaquulu wuxuu odhan jiray khalluu dahrii lilmalaa'ikati gadaashayda waxaad u daysaan malaaigta u daaya malaa'igta u daaya ayib riwaayaad kalea tilmaamaya yani markaasi khalfigayga iyo amaamkayga midna ha soconina laa tamshuu bayna yadaya walaa khalfi faina hada maqaamu اlmalaa'ika ha soconina hortayda iyo gadaashayda toona maxaa yeeley hortayda iyo gadaashayda labaduba waxaa weeyaan maqaamu اlmalaa'ika malaa'igta booskeedii weeyaan alimaam اlalbani raximah اllahu tacala wuxuu odhanayaa faima an yuqaal marka la tawjiihinayo tan hore oo markaas iyado gadaasha waa sugan tahay midan sheegaysa marka ziyaadadan sheegaysa hortayda ha soconina wuxuu sheekhu wuxuu leey markuu tawjiihinayo ina annahya yani markaasi nahyiga la diidayo ima an yuqaala anaha ziyaada anaha ziyaadatun shaada in la yidhaahdo beyna yadaya waa shaad soo waadix maha iyo in la yidhaahdo yani markii dambey ahayd markii dambey ahayd markii hore way banaanayd in hortiisa la socdo laakiin markii dambe ayaa la diiday iyo in la maya waa shaad taa sheegaysa hortiisa ha soconina waa shaad weeye ayib laakiin midda sheegaysa gadaasheeda ha soconina iyadu markaa waa suganta sheekhu kadib wuxuu raaciy walacala hada aqrab taasaad mooddo inay dhowdahay bimacnaa laa tamshu bayna yadaya intaa inay tahay shaada laakiin walaa khalfi faina hada maqaamu lmalaa'ika taas iyadu waa sugan tahay ayib walaa yadacu axadda nebigu kama tegi jirin qofna yamshi soconaya macahu la jirkiisa wahuwa raakibun asagoo marka wax saaran xataa yaxmilahu ilaa marka uu qaado nebigu calayhi salaatu wasalaam fain abaa hadduu diido qaala wuxuu odhan jiray taqadamnii ila almakaan iiga hormar meesha alladii turiid aad doonaysid haddaba iga horree mar haddaad diidda inaad raacdo yani markaasi iiga horree yakhdimu nebigu waa u adeegi jiray calayhi salaatu wasalaam man khadamahu cidda u khidmaysa waa u khidmayn jiray walahu wuxuu lahaa cabiidun addoommo ayuu lahaa wa imaaun iyo addoommo cabiidun waa addoommadii ragga ahaa wey imaaunna waa addoommadii dumarka ahaa wey wuxuu lahaa addoommo rag iyo dumarba leh isagaa inoo keeni doona sheekhu yani markaasi addoommadiisii kuwii dumarka iyo kuwii ragga labaduba marka wuxuu lahaa addoommo laa yatarafacu calayhim iskama weynaysiin jirin oo iskama koryeeli jirin fii maakalin cunitaan walaa mashrabin cabitaan walaa malbasin labis toona oo marka la eego yani nebigu calayhi salaatu wasalaam yani nin ka soocan ma ahayn xagga cunitaanka cabitaanka iyo labiska qaala anas radia allahu canhu anas wuxuu yidhi khadamtuhu sala allahu aleyh wasalam nebigu waan u khudmeeyey cashara siniin toban sanaan u khudmeeyey fa wallaahi maa saxibtuhu nabiga lamaan saaxibin ilaah baan ku dhaartaye fii xadarin xadar bimacnaa iyadoo la degan yahay oo dadku markaas safar aysan ku jirin walaa safarin safar toona lamaan saaxiibin liakhdumahu saan ogu khidmeeyo ilaa kaanat khidmatuhu adeegiisu wuxuu ahaa lii anigu ii khidmeeyo akhara mid ka badan min khidmati lah khidmadan u khidmaynayo wamaa qaala lii iguma oran uffin iguma oran qatu weligay uf iguma oran walaa qaala lii iguma oran lishayin shay shaygaasoo facaltuu aan sameeyey lima facalta kada arrinkaa maxaad u samaysa ma oran walaa lishayin shay shaygaasoo la afcalu aan samaynin aanan samayn ima oran alaa facalta kadaa saa maxaad u samayn weyday yani anas radia allahu canhu nabiga calayhi salaatu wasalaam toban sano u khidmeeyey isagoo isagoo toban sano jira ayaa nebiga loo keenay oo hooyadiis ayaa u keentay umu sulaym ayaa u keentay marka nebigu marka wuxuu ukhidman u khidmaynayey toban sano u khidmaynayey wuxuuna ka mid ahaa anas saxaabadii almukthiruuna min asaxaaba saxaabadii nebi maxamed ka wariyey calayhi salaatu wasalaam kun xadiid wax ka badan ayuu ku jiray toddoba saxaabi oo waxaa jira nebi maxamed ka wariya calayhi salaatu wasalaam kun xadiid wax ka badan sabcun min asaxbi fowqa alfi qad naqaluu min alxadiidi can ilmukhtaari khayri mudar abu hurayrata sacdun jaabiru anasu ayib abu hurayrata sacdun jaabirun anas sadiiqatu wabnu cabaasin kada bnu cumar waa toddoba saxaabi marka toddobadaas waxay noqonayaan yani abu hurayra waa saxaabiga ugu xadiiska badnaa weeye sacdun waa abi saciidin alkhudri jaabirun jaabir bn cabdillahi bni camr bni xaraam anasun anas ibnu malik sadiiqatu waa caaisha radi allahu canha wabnu cabaasin cabdullahi bni cabaas kada bnu cumar iyo cabdullahi bni cumar toddobadaas saxaabi nebi maxamed waxay ka wariyeen kun xadiis wax ka badan bay ka wariyeen marka almukthiruuna min asaxaaba ayaa loo yaqaanaa marka anas wuxuu ka mid ahaa raggaasuu ku jiray toban sano nebigu u khidmeeyey tobankaas sano wuxuu leeyahay ima oran ufin ima oran bimacnaa ufin waa ismu ficl mudaaric bimacnaa atadajar bay ka dhigantay waan ku caraysana bay la macno noqonaysaa marka ufin ma oran weliga iguma oran shay aan sameeyey iguma oran yani markaasi lima facalta kada maxaad arrinkaa u samaysay ima oran waa la garanaya yani qof yar ilmo yar oo markaa adeegaya adeega ah inuu wax xumaynayo wax qaldayo oo markaas xumaan samaynayo laa shaka marka nebigu calayhi salatu salaam tobankaa sano ima oran lima facalta kada ma waxaa maxaad u samaysay shay aan sameeyeyna ama shay aanan samaynay ima oran arrinkaa maxaad u samayn weyda ima oran marka nabigu inuu akhlaaqdiisu uu ahaa markaasi akhlaaq aad yani cajiib u ah bay tusinaysaa waana siduu markaa ilahay qur'anka inoogu sheegay wa inaka la calaa khuluqin cadiim waxaad ku sugan tahay akhlaaq weyn baad ku sugan tahay kaana anasu radi allahu canhu qaala anasu radi allahu canhu wuxuu yihi khadamtuhu sal alla alay slam nabigu aan u khidmeeyey cashara siniin nabigu marka waa u duceeyey anas wuxuu ugu duceeyey maalkiisu inuu bato oo weladkiisa uu bato oo cumrigiisa uu dheeraado saddexdaa arimood buu nabiga ugu duceeyey calayhi salaatu salaam maalkiis waa batay oo yani reer madiina raggii ugu maalka badnaa ayuu noqday anas radi allahu canhu caruurtiisuna waa farabateen oo wuxuu leeyahay intaan soo aasay caruurtayda iyo kuway sii dhaleen yani boqol iyo dheeraad weeye waa intuu aasay inta nool yani muuse sheegay inta inta la aasay weeyaan marka caruurtiisna aad bay u farabateen ayib cumrigiisuna waa dheeraaday oo wuxuu ahaa saxaabiga ugu dambeeyey oo basre ku dhintay saxaabada ayuu ahaa oo wuxuu dhintay saddex iyo sagaaشhanka hijriga yani labiyo sideetan sano ayuu sii noolaa geeridii nebi maxamed alayhi الsalatu slam kadib labiyo sideetan sano sii noolaa marka waa cumriyey oo boqol iyo dheeraad ayuu cumrigiisu gaaray marka ducadii nebi maxamed alayhi الsalaatu wasalaam ayaa ku dhacday wuxuu marka yihi fawallaahi maa saxibtuhu nabiga labaan saaxiibin fii xadarin iyadoo markaas dadku ay naga yihiin walaa safarin safartoona liakhdumahu saan ugu khidmeeyo ilaa kaanat khidmatuhu adeegiisu wuxuu ahaa lii aniga uu khidmeeyo akara mid ka badan min khidmat ilah adeega aan u adeegayo wamaa qaala li iguma oran uffin iguma oran qatu weligey yani luqaad fara badan baa kusugan ilaa afartan ay ku dhoweeyeen luqaadka ku sugan uffin walaa qaala li iguma oran walaa qaala lishayin facaltuhu shay aan sameeyey iguma oran lima facalta kada arrinkaa maxaad u samaysay walaa lishayin shay shaygaasoo lam afcalu aanan samayn alaa facalta kada waxaa maxaad u samayn weyday ima oran wa kaana sal allahu alay wasalam fii safarin nabigu wuxuu ahaa mid ku sugan safar faamara wuxuu amray biislaaxi shaatin ri in la soo gowraco ayuu amray faqaala rajul nin ba wuxuu yidhi yaa rasuula allah calaya dabxuhaa inaan gowraco ana isaaranta wa qaala aakharu mid kale wuxuu yihi calaya salkuhaa anigana waxaa isaaran haragga inaan ka bixiyo wa qaala aakhara mid kale wuxuu yihi calaya dabkuhaa anna waxaa isaaran inaan soo kariyo fa qaala sal alla alay slam nabiguna wuxuu yidhi wa calaya jamcu lxatab anna waxaa isaaran inaan xaabadii soo aruuriyo fa qaaluu yaa rasuula allah waxay yidhahan yaa rasuula allah naxnu nakfiika anaa annagaa kaaga filan faqaala sal alla alay slam wuxuu yidhi qad calimtu waan ogahay annakum takfuunanii inaad iga kaafinaysaan walaakin akrahu waxaa nacaya an atamayaza calaykum inaan isakiin isakiin sooco oon mutamayis qof soocan inaan noqdo ayaan nacaya fa in allaha tabaaraka wa tacaala ilaahay tabaaraka khayrkiisu farabaday wa tacaala sarreeye yakrahu wuxuu nacaa min cabdihi addoonkiisa an yaraahu inuu arko mutamayizan asagoo isa soocay bayna asxaabihi saaxiibadiis dhexdooda wa qaama waa istaagay sal allahu alay wasalam fa jamaca alxataba xaabadiu markaas soo aruuriyey laakiin aharkani ma sugna sanad ahaan yani markaas oo ma sugna oo culimada soo warisay yani markaas maxibadiin atabari fii khulaasat asiira iyo keyrkiisba almaqrizi dhammaantood waxay soo wariyeen isagoo bilaa isnaadah ayay soo wariyeen oo sanad aan lahayn bay soo wariyeen marka waa ahar markaa sanad aan lahayn asxaabu siyar waa soo arooriyaan safiyuraxmaan mubaarak fuuri kitaabkiisa raxiq almaktuumka waa ku soo aroorinayaa laakiin wax sanada ma leh wa kaana sal allahu alay wasalam fii safarin ayuu ahaa fa amara wuxuu amray biislaaxi shaatin ri in la soo qalo fa qaala rajul ya rasuul calaya dabxuhaa waxaa isaaran inaan gowraco wa qaala aakharu mid kale wuxuu yihi calaya salkuhaa inaan harag ka bixiya isaaran wa qaala aakharu mid kale wuxuu yihi calaya dabkuhaa anna waxaa isaaran inaan soo kariyo fa qaala sal allahu alay wasalam wa calaya jamcu lxatab anna waxaa isaaran inaan xaabadii soo aruuriyo faqaaluu yaa rasuula allah rasuul allahu naxnu nakfiika annagaa kaaga filan faqaala qad calimtu waan ogahay annakum takfuunanii inaad iga kaafinaysaan walaakin akrahu waxaa nacaya an atamayaza calaykum inaan isakiin sooco fa in allaha tabaaraka wa tacala yakrahu wuxuu dhibsanayaa min cabdihi addoonkiisa an yaraahu inuu arko mutamayizan xaaluu yahay mid soocan bayna asxaabihi wa qaama waa istaagay sal alla alay slam fa jamaca alxataba markaa wuxuu soo aruuriyey xaabadii ayuu soo aruuriyey wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhira dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online